Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis xasan maxamed Laftigaran ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay wafdi ka socda hay-adda FAW kaasoo maanta gaaray magaalada Baydhabo kulanka ayaana looga hadlay sidii hay-adda FAW uga qayb qaadan lahayd arrimaha wax soo saarka iyo in ay arkaan baahiyaha ka jira deegaanada maamulkaas wasiirka bey-aada iyo isbeddelka cimilada maamulka Koonfur Galbeed Diini Cabdi Nuur wasiirka bey-aada iyo isbeddelka cimilada maamulka Koonfur Galbeed Diini Cabdi Nuur ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka ay maanta yeesheen madaxda hay-adda FAW iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis xasan maxamed Laftigaran weli magaalada baydhabo booqasho ka kooyay ku-xigeenka madaxa hay-adda f o e qaaradda africa iyo madaxa hay-adda faw ee soomaaliya iyo saraakiil kale booqashadii wali ku bilaabeen xarunta madaxtooyada wali la kulmayna madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed iyo golihiisa wasiirada qaar ku mid ah sida wasiirka qorsheynta beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga maareynta masiibooyinka environmentiga iyo horumarinta reer miyiga wafdiga wali sheegana inayo magaalada baydhabo haandooradeen inayo sambal ahaan qaadaan islamarkaasna fiiriyaan madaxa oo ka socda africa mashaariicda hay-adda f o s soomaaliya inta kuwada islamarkaana aragaan baahida dhabta ee ku jirta koonfur galbeed wali kale ay sheegeen inay mashruuc weyn shalay fureen mashruucaasna qiib ku eta koonfur galbeed markastana hay-adda faw soomaaliya mudnaanta koowaad sii doonta koonfur galbeed maadaama ay eeta deegaanada wax soo saarka oo meel raayus laka tilmaamo hankuwiin soomaaliya islamarkaasna soomaaliya meelil xuquudiya u eta marka runtii eedaan ka mahadnaqaan hay-adda f o soomaaliya madaxweynaha wali sheegay in markasta la hadhawaayo hay-adda f o iyo hay-adaha kale oo caalamiga aba islamarkaana dhowaan koonfur galbeed laka saxiixi sharciga ka hortegidda leexsashada gargaarka runtii sharcigaasna eedaan amaaneen walina sheegeen in koonfur galbeed eta meelikadayadaw waana eta stateka keliya oo hadda bilaabay in sharci noocaas ee saara taasna wali horseedaas areen in hay-adaha gargaarka iyo hay-adaha caalamiga ah un kib ha ka dhiiridaan koonfur galbeed wali inta un kuma hadnagaan hay-adda soomaaliya iyo madaxa hay-adda ku-xigeenshay africa oo runtii hani booqday koonfur galbeed weli kale aan mahadnaqana guud ahaan hay-adaha waana salaamatin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu